أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastooo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo kusoo dhowaada faafreebka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah midowda gaalada afrika oo sheegay in dib udhac uu ku yimid qorshe la doonaya in hay-ad gaaleedka waxaa loogu yeero qaramada midoobay looga dalbado ciidamo shisheeye oo beddela kuwa atmis ee la filayo dhowaan inay ka baxaan gudaha soomaaliya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin arrimahaasi ku saabsan qodobadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah jabhadda t b l f oo duulaan culus ku qaaday magaalooyin ay haysteen maleeshiyaadka maxaarada faano xilli dagaalada sokeeye ee ka holcaya gobollada dalkaasi ay cirka isku sii shareerayaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda itoobiya barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan sidoo kale caawa waxaan barnaamijka idinku maqashiin doonaa dowladda kaafiradda ah ee kenya oo ciidamo dheeraada geysay gobolka mandheera xilli xaalad cabsiya laga dareemayo qaar ka mid ah ismaamul goboleedyada dalkaasi askar toobadkeenayaal ah oo ka soo goostay safka cadowga oo lagu soo bandhigay jubbada hoose iyo يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكاري وما هم بسكاري وترى الناس سكري وما هم بسكري وترى الناس سكاري وما هم بسكاري وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد waa munaasabad heer sare ah oo lagu soo gebagabaynayey arday dhammaysatay daraasadii macadka qiraa'aadka ee imaamu sakaawi degmada jilib shahaadooyin ardayda la guddoonsiiyey mas-uuliyiin iyo marti sharaf kelimaad ka jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobadaasi iyo wixii kale ee soo kordha iyo xaaladihii ugu dembeeyey filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa midowda gaalada afrika oo sheegay in dib udhac uu ku yimid qorshe la doonayey in hay-ad gaaleedka waxa loogu yeero qaramada midoobay looga dalbado ciidamo shisheeye oo beddela kuwa admis ee isaga firxanaya soomaaliya jabahadda t b l f oo duulaan culus ku qaaday magaalooyin ay haysteen maleeshiyaadka amxaarada faano iyo qodobo kale waxaannu ku soo gudbin doonaa xubinteenna hadalhaynta warbaahinta xubinteennii hadalhaynta warbaahinta waxaa soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman bismillaahi araxmaan iraxiim aad baad u mahadsantahay walaalka faysal mahad soomaali haddii aan eegno xubinta hadalheynta warbaahinta iyo guudmarka midhigaha islaamiga ugu horeyn waxaan caawa walaalka soo qabanayaa barta uu barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aalada telegaraamka howlgalladii ugu dambeeyey banaadir ciidamada mujaahidiintaoo weerar qaraxa la beegsaday kontaroolka maleeshiyaad kirdada ee degmada kaxda shabeellada hoose mujaahidiinta oo weerar culus ku qaaday xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin degmada janaale faysalo markan waxaan soo qabanayaa barta uu telegaraamka uu ku leeyahay kanaalka wararka ee kataa'ib akhbaariya maanta waxaa lagu baahiyey muuqaalo kala duwan ugu horeyn waxaa lagu baahiyey ceel riig ah oo lagu qoday deegaanka dudumaale degmada xudur ee wilaayada islaamiga ah ee bokool waxaa kasoo muuqanaya qeybaha kala duwan bulshada ee deegaanka dudumaale oo bogaadinaya mashruucan lagu qoday ceelka riiga ah iyagoo sheegay inay u qabeen baahi weyn islamarkaana aad ugu farxeen dadka deegaanka faysalo weliba ceelkan waa ceel biyo macaan oo dadka iyo dunyada ay wax badan ka bedeli doono deegaankaasi sidoo kale kanaalka wararka ee kitaab ikhbaariya caawa fiidkii waxa uu baahiyey qeybta siddeed iyo labaatanaad ee gurmudka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulada bandarsalaama ee hoostagta degmada jirib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe faysalo markan waxa aan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada warbixino dhowr ah ayaa maanta lagu baahiyey waxaana ka mid ah midowda afrika oo sheegay inuu dibudhac ku yimid qorshe la doonayey in qaramada midoobey looga dalbado ciidamo shisheeye oo bedela kuwa atmis ee la filayo in dhowaan ay isaga baxaan waddanka soomaaliya waxaa la filayaa in bisha nagu soo aadan ee labaiy tobnaad ee disembar ee ciidamada afrikaanta ee atmis ee gebi ahaanba dalka isaga baxaan qorshe oo qaramada midoobe waxaa la rabay in ciidamo bedela ay ciidamadaasi keenaan balse weli waxaa la isku fahmi layaha leeya tirada iyo qorshaha ciidamadan cusub ee dalbatay kooxda rajada soomaaliya in ay bedelaan atmis walaalka markan waxaan soo qabanayaa websayteka caalamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino dhowr ah ayaa maanta lagu qoray waxaana ugu muhiimsan dowladda kenya oo ciidamo dheeraad ah geysay gobolka mandheera warbixinta caalamada waxay ku bilaabanaysaa ciidamo fara badan oo dheeraad ah ee dowladda kenya gelisay heegan buuxa kuwaas oo loo soo daabulay ismaamulka mandheera oo dhulka soomaalida ay leedahay ah balse ay kenya xooga ku haysato dowladda kenya ayaa ciidamadaas heeganka gelisay kadib markii ay sheegeen in dhag ka tirsan mujaahidiinta ay weerar ay ka fuliyeen meel u dhow ceelwaaq taasoo cabsi iyo argagax ku reebtay dowladda wargeeskada star ayaa saraakiil ka tirsan ciidamada kenya kasoo xigtay xogtan isaga oo xusay in ciidanka dheeraadka ah ee la geeyey qeybo ka mid ah ismaamulka mandheera si ay ammaanka u adkeeyaan kenya ayaa cabsi ka qabta weeraro uu dhiig badan ku dato oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyaan gudaha dalkaasi taasoo keenta in mar weliba ay ciidamo dheeraad ay geeyaan soodin beenaadka walaalka markan waxaan soo qabanayaa websayteka soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino dhowr ah ayaa maanta websaytka lagu daabacay waxaana ugu muhiimsan oo aan kasoo qaadanaynaa jabhadda t b l f oo duulaan culus ku qaaday magaalooyin ay haystaan maleeshiyaadka maxarada ee faano wararka ka imaanaya waddanka etoobiya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen deegaano dhaca waqooyiga waddankaas oo sannadihii lasoo dhaafay si aad ah loogu loolamayay maleeshiyaadka jabhadda tigreega ee t b l f ayaa duulaan ballaaran ku qaaday dhowr magaalo oo ay maxaaradu haystaan dagaallo culus ayaa laga soo wariyey magaalooyinka raaya iyo sidoo kale aalamta oo ka wada tirsan ismaamulka tigree jabhadda hubaysan ee t b l f ayaa dagaal culus kula jirta maleeshiyaadka maxaarada ee loo yaqaan faano kuwaasoo muddo afar sano ah maamulayay magaalooyinkan sida aadka ah loogu muransan yahay guddoomiyaha degmada alamta oo ah amxaar ayaa ugu baaqay dhallinyarada kasoo jeeda qowmiyada amxaarada inay hubka qaataan ayna difaacaan magaalooyinka ee t b l f duulaanka kusoo qaaday weriyaal ayaa soo sheegay in ciidamada federaalka xabashada ee kooxda t b l f u ogolaadeen inay qabsadaan magaalooyinkan kadib markii dhammaan ciidamadii dowladda laga saaray alamta iyo sidoo kale raaya heshiiska koonfur afrika ee lagu soo afjaray dagaalkii ismaamulka tigrey ayaa dhigayey in ciidamada abiy axmed iyo kuwa eritreya ay isaga baxaan dhammaan magaalooyinka gobolkan falanqeeyaasha ayaa aaminsan in colaadan cusub ee ka bilaabatay gobolka tigree ee furin hor leh ku noqon doonto faana oo ah jabhad dagaal adag kula jirta xukuumadda adis ababa aad baad u mahadsan tahay bashiir intaadan xubinta ka bixin ee dhanka kale maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada faysal oo hadalhaynta haddii aan eegno waxaa saacadihii ugu dambeeyey aada loo hadalhayay dilka sarkaal ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan ciidamada riddada gaar ahaan kuwa gorgor ee uu turkiga soo tababaray lagu dilay gudaha muqdisho dilka sarkaalkan waxa uu si gaar kaga dhacay halka loo yaqaan ex control afgoya ee magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa riddada ayaa sarkaalkan kala degay gaari u saarnaa iyagoona daqiiqada kadib isla goobta ku toogtay waxa uu murtadkan la dilay ahaa madaxii hubka iyo rasaasta ee guutada toddobiyo tobnaad ciidanka gorgora ee turkiga uu soo tababaray sarkaal kala dila oo lagu magacaabo cabdulqaadir muxidiin aadan ayaa darajo ahaan ahaa laba xidigle waxaa xusid mudan in ninkan uu ka mid ahaa saraakiil maalmo ka hor uu murtad xasan gurgurta ku dalacsiyey degmada xaradheere ee gobolka mudug dhacdooyinka noocan faysalow ma ahan dabcan mid ugub ku ah gudaha magaalada muqdisho oo dhowr jore hore waxaa sidan oo kale uga dhac magaalada muqdisho in xubno saraakiil iyo askari murtadiinta ka tirsan ay isku dileen gudaha magaalada caasimadda guud ahaan xubintii hadaleynta warbaahinta caawa waynaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxiyidiin ayuu kaasi ahaa qodobo kale ayaa noo soo socda balse markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin ismaaciil salaad ayaa noo soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khazaha haddaan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta duqeymo waxaay ka geysteen xaafado ka tirsan magaalada khaza waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaay sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay geysteen ilaa shan xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya afartan iyo lix ruux halkay ku dhaawacmeen boqol iyo toban kale oo filistiiniyiin ah goobaha yuhuudda duqeymaha iyo xasuuqyada ay ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada annusayraad xerada qaxootiga ee almakhaasi mandiqada khanyunis iyo mandiqada rafax xasuuqa ugu daran waxay yuhuuddu maanta ka geysteen mandiqada annusayraad halkaasi dad shacab oo soo barakacay ay ku duqeeyeen waxaana warbaahintu maanta soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan xilliga duqayntu ay dhacaysay oo yuhuuddu halkaasi ay madaafiic culus ku garaacayeen sidoo kale goobaha yuhuuddu maanta xasuuqa ay ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee almakhaasi halkaasi waxaa lagu soo waramayaa inay ku shahiideen dad ka badan ilaa shan iyo toban ruux oo filistiiniyiin ah oo haween iyo caruur ay ku jireen halka afartameeye kalena ay ku dhaawacmeen warbaahintu waxa ay soo bandhigayeen muuqaalo laga soo qaaday ee xerada qaxootiga ee almakhaasi sidoo kale goobaha yuhuuddu ay duqeymaha ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada rafax halkaasi oo dad shacaba maanta ay ku laayeen sida warbaahintu ay sheegtay
كان خليت لي واحد يا ربي منهم انا اسمع ومصدقنا يكبر ابنه يما حبيبي يما
waa hagaag intaana ka bixin duqeymaha yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeya dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tirada guud ee dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka ayaa gaartay soddon iyo saddex kun siddeed boqol afartan iyo saddex ruux halka dhaawacna uu marayo toddobaatan iyo lix kun shan boqol shan iyo toddobaatan ruux bal markaana aan eegno halkii ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa waxa ay maanta sheegeen in weerar sawaariikha ay ku qaadeen deegaanada lagu deegaameeyey yuhuudda ee dhulka filistiin muqaawamadu waxay sheegeen in dhowr sawaariikh ah ay ku beegsadeen halka loo yaqaano khilaafi khaza ee yuhuudda lagu deegaameeyey waxaana lagu soo waramayaa inuu khasaare ka dhashay weerarkaasi dhinaca kale iskahorimaadyo goosgoos ah oo u dhexeeyey xoogaga wax iska cabinta reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxa ay ka dhaceen mandiqada annusayraad waxaana iskahorimaadadan ay imaanayaan xili yuhuuddu maalmo ka hor ay duulaan dhulka ah kusoo qaadeen mandiqadaasi oo ay kasoo weerareen dhinaca waqooyi waxayna gudaha usoo galeen xaafado ka tirsan mandiqada annusayraad halkaasi oo ay yuhuuddu kula kulmeen iska caabin xoogan oo uga imaanaysa xoogaga wax iska caabinta reer falastiin xubintii aan uga hadlaynay magaalada kaza iyo cudwaanka yuhuuddana waa naga intaa waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkau idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna jubbada dhexe munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayey daraasaddii macadka qiraa'aadka ee imaamu sakhaawi ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe xafladdan oo mustawaheedu sarreeyey waxaa ka soo qaybgalay dad fara badan oo ka koobnaa mas-uuliyiin waalidiin maamulka iyo macallimiinta macadka iyo ardaydii xafladda loo dhigay ee dhammaystay barashada tobanka qiraa'o iyo kutubta culumta qur-aanka tirada ardayda oo isugu jiray wiilal iyo gabdho waxay ahaayeen ilaa afartan iyo saddex arday oo la siiyey laba shahaado oo kala ah ijaasada tobanka qiraa'o ee sanadka iyo ijaasada kutubta culumta haddaba ugu horeyn waxaan idiin soo gudbin doonnaa mid ka mid a ardayda oo jamcinaya tobanka qiraa'o ee macadka uu ku soo bartay
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكري وما هم بسكري وترى الناس سكاري وما هم بسكاري وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإ- فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من توليه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير
waa hagaag dhegaystayaal markanna codka aad maqli doontaan waa sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo kelimad kooban halkaasi ka jeediyey taas oo ka hadlaysay ahmiyadda ay leedahay barashada qur-aanka iyo culuumtiisa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka ah waxa uu nebigiisa ugu waxyooday oo lagu soo gaarsiiyey sabcatu axruf sidaynu la soconno toddobada xarafna waa toddobada nooc oo qur-aanka uu ku bannaan yahaa la yidhi in macaani ahaan toddobada imaam looma jeedo oo qiraa'aadka toddobadaa dejiyey ee waxaa loo jeedaa qur-aanku halkii kelimo macaani u dhow dhow oo kale inay yeelan karto ama iyada nafteeda macaanideedu ay isbadbedeli karto baa loo jeedaa marka toddobadaa qiraaba qur-aanka in lagu akriyahay waa arrin mashruuca ama sunno ah oo jaa-isa qoloba midii ay qiraadii ku faaftay dalkeeda inay wax ku akriso ayaana owlaa baa la yidhaha marka qiraa'adu goormay sharciyo noqon kartaa oo ay lagama maarmaan noqon kartaa haabita ay noqon kartaa oo la odhan karaa qiraa'adka toddobada bay ka mid tahay waxaa la yidhi marka sanad saxiixa ay kaga sugnaatay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam miinada aada barateen mustaqbalka dheer oo bashariyadu ay u socoto oo qof kastoo islaamihi oo aaminsan yahay xilligaasay idin anfacaysaa hadeerna waxaad aad tihiin dadka ugu karaamada badan bulshada aad la dhexnoo aada ku dhex nooshihiin hal noqdaan dardaarmi lahaa oo kale waxa weeye haddii ilaahay uu qadaro oo aada macallimiin noqotaan hadeer baqaakin inuu yahay waa u badantaa ragga iyo dumarkaba dhaqankii ummaddu ay kusoo jiri jirtay waxaa laga bedelo oo ilmaha la odhan jira uulihii laydinku garaaci lahaa soo gurta oo la jirdin lahayo oo la bahdelinaayo oo qalbiga laga dilaayo oo cunfi iyo colaad keliya wax lagu barayo oo naxariis aan lagu arag ardaygii iska qaylinaya uu leeyahay macallimow ilaahay ka baq macallimow taqi laah walaa yataqi laah iska garaacaya ya rag iyo dumar baa arrintaa waa la sameeyaa adilada loo dariishada ilmaha dilkooda inuu bannaan yahay ardada waxaan u malaynayaa inay ku noqosho u baahan tahay munaasabo aysan la lahayn baabkaas baxhigeedina anigu waa wadaa inaysan mashruucba ahayn canugga in lagu jirdilo qur-aanka baxhigeedii weli waa ku dhex jiraa waa idiin sii sheegayaa cid kuu fasaxaday canuggaan jirkiisa saarabti ka yee hadduu aabba yidhi canugga aniguna lafihiisaan leeyahay adiguna jirkiisaa leedahay aabba ma fasixi kara canugga jirkiisa colaad kitaabka ilaahay u qaado iyo naxariis darrana laguma tababari kara canug canugga waxaa la- in lala saaxiibo oo aada waalidkii soo eh, dhalay aada uga naxariis badnaato oo uu aabbihiisa hooyadii kaaga soo dacwoodo hooya maanta i dishay telefoon u dirtid maxaad canugga u dishay maxaa saan loo yeelay duruufihiisa aad la socotid ma jiran yahay ma gaajaysan yahay xaalkiisu see yahay mar walba la sheekaysatid ka warqabtid markuu qur-aanka dhammeeya canugeenu laleeyaha riddaduuba aaday maya faasiq buu noqday laamigu taagan yahay intuu yar yahay baa canugu mataqaanaa alcilmu fi sakari ka naqsha cala alxajar waxa wax lagu tarbiyeynayaa waxaa la rabaa inay noqdaan axwaasha aakhiro iyo tawxiidka tawxiidka canuga sida hadba aayad loogu soo qabanayo hadba kelimad loogu soo qabanayo kelimatu sibaaxa casarka marka casarku bilaabma in qalbiga loo dhisay canuga aakhiradii isagoo fahamsan mutakhassisba ku ah isagoo tawxiidka mutakhasis ku ah waxa weeye bulshada waxaa maanta caalamka jirana loo la tusay oo loo dhaleeceeyey oo la yidhi waa halaag la yidhi halaag haddii aad dadka meelaha taagtaagan la qabsidoo raacdid waa dhumaysaa daroogo iyo balaad baranaysaa khadkaa ka dhacaysaa aakhirana naar baa gelis canuga intuu yar yahay waxaa la rabaa in la soo dhiso marka bal ilaahay subxaana watacaala juhdigaa weyn oo aada soo marteen waa idinka ajar siiyo miisaanka xasanaadka idiin saaro ummaddana kuwa anfaca oo lagu intifaaca allaha ka dhigo ummaddu hadday cilmiga qaadato sana kale u barato waxa weeye taqwadu waa alcamalu bitanziil haddii aan cilmigiiba la aqoon gormay taqwa imaanaysaa inamaa yaksha allaha min cibaadi alculamaa bulshadu hadday cilmi yeelatay insha allah ku dhaqankii baa imaanaya camalfalkii baa imaanaya horukac baa imaanaya in allaha la yarfacu bi hada addiin aqwaaman wayadacu bihi aakhariin markaan kor u qaadnay kitaabkan oo dadka intaa le maanta ay noo soo baxeen oo qira'aadka sidaa u akhrinay ummadda ilaahay waa kor yeelaya insha allah waa cisoobi doontaa wabilahi towfiq markana codka aad dhegaysan doontaan waa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo isna kelimad kooban xafladdaasi ka jeediyey الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي أما إسكال سبحانه وتعالى الله نغسو كل مية مساجد كان جماعتنا كنت كان صلاة عصر الله سيان مهد علينا سبحانه وتعالى إلهي إن سوق أرسيي حفلة دانات هو قيمة بدن والله قبنا إياه أرضنا ka qalin jebisay macadka sakaawi allahaas ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaala alxamdu lilaahi uma alxamdu lilah ayaan leenahay bacda xamdulilaahi walaalayaal waxaan u mahad celinaynaa oo si khaasa ugu mahad celinayaa walaalaha maktabu dacwa iyo jamciyat lqur'aan oo iyagu u istaagay hawshaan wakti dheer iyo juhdi badanna ku bixiyey mirahan inuu soo baxa ilaahay waxaan u weydiinaynaa subxaana wa tacaala dadaalka ay bixiyeen inuu miisaankooda xasanaadka ugu dara walaalaha macalimiinta iyo maamulka macadka sakaawi oo iyagu sabaa u istaagay inay jiilkaa soo saaraan ardada gabdhaha iyo wiilashiis ugu jira ee aadka u quruxda badan macalimiinta dadaalka faraha ku badan ku bixiyey iyo maamulkoodaba waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacala idinka aqbala tanuna waxaynu tusinaysaa camalkiinu inuu ikhlaas iyo ilaahay dartii idinka yahay waktigaa yaree kooban afar sano oo bilooyin dhiman in lagu soo saaro afartan iyo dhowr arday oo tobanka qiro taqaana waa waxay ka mid tahay barakada iyo khayrka uu ikhlaasku leeyahay iyo camalku marka ilahay dartii loo qabta walaalihii qiyaadada ahaa ee camalka hogaaminayey jaanibna mataqaanaayo dagaal ku jiray jaanibna dacwadii ka waday jaanibna ummaddii maamulkeedii iyo hogaankeedii iyo taladeedii gacanta ku hayay oo iyaguna taladan tobantaabadeedii iyo abaabulkeedaba lahaa qiyaadadana waxaa leenahay jazakum llahu khayra ilahi miisaanka xasanaadka ugu dara maca dalika insha allahu tacaala xafladdu gunaanudiyo inoo tahay mahadcelintaa kabacdi wakti dheer ayaan fadhina meesha ilaahay subxaana watacaala jamacan iyo dadkan faraha badan ee masaajidka buuxiyey iyo kuwa masaajidka dibadiisa taaganba dee khayrkan iyo munaasabadan aad kasoo qayb gasheen ilahay ha idinka ajirsiiye insha allahu tacaala waxaan rabay insha allahu tacaala dardaaran yar inaan kusoo gunaanudo hadduu ilahay idmo ardada waxaan u dardaarmayaa maanta fursaddaan u helay inay mataqaanaaye ijaazo u helaan tobanka qiraao horta nimcuu ilaah idin siiyey subxaana wa tacala idinku galladaystay nicmo idan hore u haysan buu ilaahi subxaana wa tacala idin siiyey tobanka qiraa'o inaad akhrisaan dadna aada bartaana maanta jaazo laidiin siinaya taas waxay u tahay farxad idinka iyo waalidka idin dhaleba annaguna ka mas-uuliyad ahaana aada iyo inoo farxad gelinaysaa jiil intaa la eg oo ilaahay kitaabkiisa xambaarsan inay noo soo baxaan farxad weyn iyo inoo tahay waxaan idin dardaarmaynaa kitaabka ilaahay aada barateen inaad ku dhaqantaan oo aada laasimtaanoo qur-aankaas uusan idinka lumin insha allahu tacaala juhdi iyo dadaal badanna aada gelisaan sidaad u hayn lahaydeen ummaddana aada u bari lahaydeen insha allahu tacaala waajib wuxuu idinka saaraya maanta laga bilaabo dadaalka macallimiintiina ay guteen mid lamid ayaa laydinka rabaa insha allahu tacaala waxaa laydinka rabaa arday inaad soo saartaan jiil kaleo cusub oo idinka idinku abtirsada yaa la rabaa insha allahu tacaala inaad soo saartaan gabdho iyo wiilalba insha allahu tacaala taana marka mas-uuliyadda maanta aad xambaarteen waxaa laydinka rabaa insha allahu tacaala inaad gudataan sidoo kale waxaa laydinka doonayaa hadduu alla idmo macallimiintii idin soo bartay qur-aankan ee dadaalka badan idinku bixisay ixtiraam inaad siisaan insha allahu tacaala xurmadda ay idinku leeyihiin inaad ilaalisaan macallimiinta qur-aanka dadka beri jiray soomaalida dhexdeeda waa taqaanaan ixtiraam badan iyo waxay ku lahaayeen karaameyn fara badan macallinkiiyaa yimid macallinkiiyaa soo socda macallinkiiyaa raba idinkana waxaa laydinka rabaa macallin way ka wen yihiin macallimiintiina maanta waxay idin bareen tobankii qiraaco marka waxay idinku leeyihiin xuquuq fara badan waxaa laydinka rabaa ixtiraam kullia insha allahu tacala inaad siisaan oo aada qadarisaan oo insha allahu tacaala mansiladooda anzilu naasa manaasilahum yaa la yidhiye inaad mansilada iyo darajada ay leeyihiin insha allahu tacala aad dhigtaan yaa laydinka doonayaa hadduu ilahay admo insha allahu tacaala farxaddan maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo qadaray maanta mataqaanaaye xafladeedii aan u joogno waxay farxad u tahay wilaayaadka islaamiga o dhan ay farxad u tahay farxad gaarayay inoo tahay in mataqaanaaye macadkii sakaawi ee meesha lagu bilaabay jubbada dhexe isla jubbada dhexe jilib haddana uu ku dhammaada haddana isla jubbadii dhexe xafladeedii lagu dhiga yacni farxad weyn iyay si gaar annaga insha allahu tacala inoo dareensiinaysaa insha allahu tacala annagu ka wilaayahana waxaan insha allahu tacaala ballan qaadaynaa macadka sakaawi iyo macaahidda kale culumta sharciga lagu barto o dhanba insha allahu tacala inaan isgarab istaagno oon ilaahay kitaabkiisa u khidmayno waa shaqada aan guryaheena uga soo baxnay waana u taagana biidn illahi tabaaraka wa tacaala hadba intay tabarteenu noqoto kitaabka ilaahay khidmadiisa iyo inaan u istaagno insha allahu tacaala diyaar yaanuna waan u shaqaynaynaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala farxaddaanu waxay farxad u tahay walaalaheen mujaahidiinta ee thukuurta ku jira wilaayaadka islaamiga iyo khaarijul wilaayaadka difaaca kaga jira yay farxad u tahay waxay farxad ugu noqonaysaa dhabarkooda oo ay difaacayeen oo cadowga ilaahay ay ka ilaalinayeen inay usoo gudbaan midhaha ka soo baxaya ee wanaagsan iyagana qalbigooda ku qabowsanaya subxaana wa tacaala ilaahay ilaahay ardada hanoo barakee ilaahu ardada hanoo barakee ilaahu cilmiga ay xambaareen qalbigooda ku sug ilaahu qalbigooda ku sug ilaahu kuwa ku dhaqma ilaahu nooga dhig ilaahu kuwa wilaayaadka islaami ku sugnaada ilaahu ka dhig kuwa aan naga tegin oo nala joogo oo nagula sabra jihaadka iyo ribaadka ilaahu nooga dhig subxaana wa tacaala macallimiintoodan allaha barakee ilahay hanoo barakay macallimiinta amtaashoodan allah inoo badiya ajirkoodan allah badiya subxaana wa tacaala juhuudda ay bixiyeen ilaahay bedel khayr badan aakhira allah siiya subxaana wa tacaala jazaakum allahu khayr ilaahay naga aqbala xafladduna waa inoo xiran tahay insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeyeen waxaan galaynaa ijaazooyinkii in la bixiyo jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal habeen dambe insha allahu tacaala waxaan soo gudbin doonaa marti sharafka leh oo halkaasi kelimaad kala duwan ka jeediyey يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijkeena faafreebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay saddex askari oo toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo goostay safka cadowga markii toobada loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa askartan taa'ibiinta ah waraysigan gaarkaa la yeelatay walaalkeen maahir ayaa inoo soo qaaday magacayga waxaa waaye maxamed cabdi bariis maxamed askari toobadkeena ayaa tahay xaggee ka timid adiga aniga waxaan ka imaaday xarunta buula fantuura ku taala magaalada kismaayo oo hay-adda nabad sugidda goorma ayaad ku biirtay maleeshiyaadka sirdoonka ridada ee nisa adiga muddo waxaan ku beyri oo roobka iyo dafatahaadka tirada badan lahaa markii uu aada uu waddanku soo qabsanayo dhexdiisa ayaan ku beyraanay marka muddo adiga qiyaasteed waxaan ka tirsanaa lix bilood waxaan ugu kalifay bagoor waxaan iska ahaa xoololey oo duurka aan iskaga jiro iska xoolo raacanaya marka markii aan magaalada aan soo galoo kale waxaa weeye baaritaankooda iyo gumaysigooda iska badnaa marka ana nin waxaan nahay oo ilaa kuum daratay dhalinyaro oo magaalada iska jecleen iska soo aado markii aan magaalada imaado marka ay aad ii gumaysan jireen mar walba hataa laba mar fi aad ay igu xireen marka gumaysigaas awgeed aan ugu beyri aniga sideed banaab waxaan nahay hay-adda oo buula fantuur aan ka tirsanaa habeenaha dadka magaalada dhex beriyaya sida isguusiyaha oo kale ama laamida isguustooda dadka beriyaya galabta sagaal saaca la keenayo habeenka beryaan ahaa marka dadka magaasaas oo duurka soo aadaya ma ahan meeshaan jooga magaalada habeenka isguusiyaanka waardiina marka gawaarida sida baysalka oo kale ah nala dhahay gawaaridaas hala baaro ee qaraxyaha magaalada soo galaya kalo ilaaliya isguuskaasaan u joogna anaga micnahaas marka duurka ma soo aadi jirin neow dhibaatooyinka hadda magaalada ay ka geystaan habeenka hadda markii oo qoraxa asdhac oo kale ama sida hadda shaqadaad waxay ugu badan tahay markay soonka ay taho kale soonkii markay tahay hadda markii oo la gaaro adiga shan iyo tobanka hore markay soonka as dhasho waxaa la baaraa magaalada oo laleeyahay gawaarida baysalkaas marka laamiga galab geynaa ilaa iyo adiga afar saaco habeennimo aad meesha joogaysaa oo laamiga la baaraa marka shan iyo tobanka dambena waxaa waaye xaafadaha maaragtay oo dadka ay iska beriyaan habeenkii sida dabaqyaha oo kale ama xaafadaha duurka bacaad ku dhex yeelo sida qaxootiyaalka maarata dadka soo dega korka imaadka ah xaafadahaas habeenkii la baaraa marka la dabagediyaa siriraha dhabarooda iyo sida maaragtay majaroorka guryaha loo dhisoo kale alaleeyahay hala raadiya qaraxy iyo sida bambuudhinka ama bustoolata laga soo raadiya meelahaasoo kale in la gelaa laga yaabaa marka baaritaankooda noocaas yeelaa lewa waxaan uga baaqaa ninkii magaastaas oo ku jira maleeshiyaadkaas jubbaland dowlad goboleedka jubbaland ee murtadiinta waxaan dhihi lahaa ninkii magaastaas oo ku jira waxa kasoo baxa ee iska towbadkeena walaayada islaamka gacanteeda guul allah siyaah u imaadaan dhihi lahaa magacayga cabdinaasir aadan axmed baa layihahdaa waxaan ka tooba keenay murtadiinta qaybteeda ee magaalada kismaayo duleedkeeda degan ee birta dheer qaybtaasaan ka tirsanaa qaybtaasaan ka imaaday goormo ayaad kasoo tagtay maleeshiyaadkaasi waxaan kasoo tagay bisha hadda naga dhammaatay taariikh tobankeedii ayaan kasoo baxay ramadaanka labadiisi marka waxaan iska soo dhiibay meesha la yidhaahda yaaqdabeel mujaahidiinta meesha joogta ayaa maarta iska soo dhiibay nimankaasaa meesha ugu qaabilay si wacan waa ii soo dhoweeyeen maamul goboleedka ashahaadir waxaan ka tirsanaa muddo toban sano ku dhan xuduudka waxaan ka raacay kenya iyo soomaaliya magaalada dhobley ka raacay dhobley maxaa ka haysa markaa ka raacaysay maleeshiyaadkaas dhobley deegaan uma ahayn safar un baan ku imaaday dhan waxaan ka soo baxay deegaankayga ah markaas aan deganaa dhanka refujiga ee meelahaas kenya ka imaaday marka meeshaan kaga soo beeray ku beeritaankaygina maarata cid i qasabta ma jirin laakiinse waa lii xayiisay waxaan hor u aqoonin oo liiga sheekeeyo maaragtay waxyaalo maaragtay adiga ay nafta shaydaanka jecel yihiin liigu sheegay sidiise baa maaragtay ugu qaldaman u raacay muddadaasna waa igu qaadatay inaan ka dhex shaqeeyo wax dallacaad ah wax horumar ah wax hanti oo midna aan kala imaada ma jirto wax laga gaarayana ma jirto qof ka shaqeeyana waxa wax horumar oo gaaraya ma jiro wadad lagu daneysto oo lagu shaqeysto oo wadooyinka lagu fasho oo maaragtay lagu xamaasho wey wax horumar oo gaarayana ma jirto qof waxa weye iska socdo oo waxa weye mujtamaca meesha jooga soomaalida deegaanka ka mid ah ee layska qabsana oo laleeyahay waa lagaa shiki iyo waa shabaab iyo waxa weye la gumaadaya oo la qaraacaya oo waxa weye dhibaato badan loo geysanaya waana dad rayid ah oo laleeyahay ninkii sunnada u yar go-on tahay oo waxaa loo maleeyaba sunna wadaad ka muuqata waxaa laleeyahay shabaab baa tahay marka waxaad u malaysaa markaad sii fiiriso war sunnadii oo dhan ba ay shabaab kusoo hartaad u malaysaa say u hadlaayaan markaad fiiriso ka dhibaatadaas wax la mid ba kuwa kale badan oo hadda maarata iga sii maqanaya maaragtay ka jira meesha ee dadka lagula kaca aan qeyr cagaal degmada dhoble dhibow ahay oo ka dhibow ku jirna muddo bil marka dambe walaalkii iyo waalidkii iyo waxoogada ii soo coday marka saasaan ugu soo laabtay shahaadadii waxaa inaan kusoo laabto toobada waa furanta soo dhawaaba lii dhahay hadda waxaa ii qorshaysan wadanka muslimiinta inaan ku noolaa islaamnimadan liigu soo dhaweeyay marka hore ma aaminsanay inay micnaha ay waxaan ku arkay markaan dhex tagay inay xoogaadu gaalnimadii iyo murtadnimadii iyo jawigooda iyo xaaladooda ma aaminsanayn ma ogeenba markaan dhexgalay wixiina arkay dhib baan ku jirnay hadda weli ismaayo una ginladinkisinah nala dhahay welina lama qaadin marka waxba aan weli kama helin si macquulgal ha liisoo dhaweey wax dhibaatay waxba lama kulmin waxaan ugu baaqiyaa diinta islaamka iyo toobada inay furanto wadada ay ku socdaan waa wada naare inay toobad keenaan oo muslimiinta iyo mujaahidiinta ay hubkii wax walba u keenan inay kusoo dhaweeyaan waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu